asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabat lhuda waxay idin soo gudbinaysaa darsigii afariy tobnaad ee kitaabka
alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wصaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu naadimu wafaqahu llah ayaamu tashriiqin biharmi bijamratin bacda azawaali walaylihi mislaani min bacdiha طfl اlwadaaci fainahu khatm lxajika duna ma idhaani wida tarakta min almanasiki mansakan cajza maca alxaraji الshadid اljaani fayasixu xajuka duna ma kafaaratin ila ida almatruuku min arkaani waxaan ku dhex jirnay kayfiyadii xajka iyo waajibaadkiisii maalinkii tobnaad iyo acmaashii la gudanayey ama la samaynayey ayuu inoo soo dhameeyey oo darsigani ugu dambeeya aan ku qaadanay xajkii waxaa ka laaban saddex beri maalinka tobnaad marka la dhaafo koobiyo tobnaadka labiyo tobnaadka iyo saddex tobnaadka saddexda beri aa markaa ka laaban saddexda beri ayaamu tashriiq baa la yidhaahdaa maalmaha maxaa la qabanayaa marka wuxuu ku yidhi ayaamu tashriiqin hilbawarasa hilbawarasho maalmaheed irmi gan bihaa ay fiihaa dhexdeeda waxaad gantaa bijamratin jamrada gano jamrada gan oo dhagax ku tuur bacda azawaali qoraxdu markay zuusho kadib wa leylihi iyo zawaalka habeenkiisa mislaani laba isku mida weeye maalinta gelinkeeda dambe iyo habeenka labadaas waa isku mid oo waa tuuran karta min bacdiha ayaamu tashriiqa wixii ka dambeeya iyo gadaashooda duf dawaaf lilwadaaci sagooti dartii u dawaaf aada beydka sagootinayso fa inahu dawaafkaa sagootigu khatmun waa gebagabayn iyo afxidhid weeye idhaani munaafaqiyn la-aan ama waxaad tidhahdaa duuna maa idhaani yacni khadeecid iyo qish la-aan adoon lagu qishayno lagu khayaameyn ayib waidaa taragta haddaad ka tagta buu ku yidhi min almanaasiki acmaasha xajka xaal uu ka mid yahay mansakan camal ka mid a camal acmaasha ka mid a haddaad ka tagto cajizanna aada uga tagto kadhid la-aan aada kari weyday macal xaraji lala qabo cidhiidhi ka dhalanaya samayntiisa cidhiidhigii ashadiidi ee darnaa aljaani ee ruuxa dhib iyo dembi gelinaya haddaad sidaa uga tagto oo aad xarajkaa iyo dhibkaa iyo karin la-aan aada uga tagto fa yasixu wuu asaxayaa xajuka xajkaagii duuna maa kafaaratin kafaara la-aan adoon wax kaloo ku fuulay jirin ilaa idaa almatruuku kii laga tegayay min arkaanin arkaanta inuu ka mid yahay mooye ilaa idaa goortii almatruuku ka laga tegay min arkaanin arkaanta mid ka mida inuu yahayba mooye maana maalmaha ayaamu tashriiqa ah oo saddexda beri maalinta ka dambaysa maalinta tobnaad saddexdaa beri isku camal baa la qabanaya camalka la qabanayana waxa weeyaan qoraxdu markay zuusho oo ay gelinka dambe gaadho tuurka wixii ka dambeeya ayaa la tuuranayaa saddexdii jamraa la tuuranaya maalintii ka horreysay oo tobnaad waxaynu soo sheegnay waxaa la tuuranayaa hal jamro oo jamratulcaqaba ah oo nidhi waa midda ugu xigta xagga maka laakiin saddexda beriyee dambe saddexda jamrada waa la tuuraya mid walbana toddoba dhagax baa lagu tuuraya waxaa laga soo bilaabayaa midda xagga mino ugu xigta ee la yidhahda jamrada yar ama aljamra suqra midda dhexda ku jirtaa lagu xijinaya waxaa loogu dambaysiinayaa jamratulcaqaba ama aljamra alkubra oo xagga maka ugu xigtaa ugu dambaysa oo tii maalintii tobnaad keligeed la tuurtay ah taasaa loogu dambaysiinaya tartiibkaasuu nabigu u tuuray salawatu rabbi wasalaamu calayh xilliga la tuurayo waa bacda zawaal ficlan waxaana kutusaya xadiidka cabdullahi bni cumar fi saxiixi lbukhaari kunaa nataxayan faida zaalat shamsu ramayna ramayna wakti waanu u waktidayi jirnay oo qoraxdu markay zuusho ayaanu tuuran jirnay jamaraadka tuuri jirnay saasuu leeyahy in bacda zawaal ilaa habeenkii la tuuran karayo sidaa ayay culimo badani qabaan xanafiyadaa qaba in gelinka hore la tuuri karayo laakiin waa mas'ale aan daliil lahayn habeenkii in la tuuri karayo iyadana waxaa ku tusaya xadiidka bukhaari uu soo saaray min xadiidi cabdillahi bni cabbaas nin baa nabiga u yimi sal lay waslam markaasaa wuxuu yihi ramaytu bacdamaa amsaytu rasuulow waxaan tuurtay oon jamradii tuuray markii aan habeenaystay kadib almasaa waxaa luqada carabiga loo yaqaanaa waa wixii maalinta gelinkeeda damba weliba yani xilliga qoraxdu gaabato ilaa habeenka intiisa hore masaa baa laysku yidhaha bacdamaa amsaytu marka habeenii baan meeshiiba jamradii tuurtay buu yidhi nabigu wuxuu ku yuri sal lay wasalam laa xaraj dhib male maalintii tobnaad oo loo baahnaa barqinkii in la tuurto ilaa maalinimo in la tuurto haddii habeennimo ay asaxday in la tuurtaay maalmaha ka dambeeyana waa kasii xag jirtaay waa la tuuran karaa sidaasuu leeyahay culimo badan baana qabtay in la tuuran karo habeenkii la tuuran karayo saas way maanaa ayib marka tuurashada waxaa dheer maalmaha aad gelinka dambe ilaa habeenkeeda lagu leeya waa tuuran kartaa ee saddexda ah saddexda jamro aad tuurayso habeenkooda waa inaad mino barido allahuma inaad tahay ruux cudurdaar la mooyaane oo nabigu sal lay waslam cabaas ibn cabdilmualib adeerkii cabaas ibn cabdilmualib oo nabiga adeerkii ah wuxuu u fasaxay nabigu oo u rugsayay inuu maka baryi karo habeenadaas maxaa yeelay xujayda ayuu u khidmaynayey oo waraabinayay saas maanaa marka ruqsaan loo siiyey leanna hawl caamu haya markaas jumhuur ahlicilmi baana qaba in dadka yani xaajaadka iyo macnaha duruufaha leh in loo ruqsayn karayo ayib waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta saddexdaa beri maalinkooda dambe ee saddex ee a bisha afariyo tobanta maalinkaas waa laga soo tegi karaa oo mida ilaahay uu yidhi wadkuru llaha fi ayaamin macduudaat faman tacajala fi yawmayni fla ima calayhi waman ta'ahara falaa ima calayhi liman ittaqa ruuxii markuu laba beri jamaraadka tuurto laba beri kadib soo taga dembi ma leh oo maalinkaas saddexaad ka soo taga maalinkaas saddexaad ruuxii tuurto oo meeshii sii joogana isaguna ismi ma leh ciddii alla ka baqdaa la yidhi ayib marka waa meesha tacajulka la yidhaha tacajul waad soo degdegi kartaa laakiin waxa shardiga bay leeyihiin haddaad rabto inaad maalinka saddexiy tobnaad ka soo tagto ood soo degdegto maalinka labiyo tobnaad qoraxdiisu waa inayna kuugu dhicin adoo mino jooga waa inaad ka soo baxdo hadday mino kuugu dhacdo habeenkaa waa inaad barido maalinkaa saddexiyo tobnaadna waa inaad tuurato oo markaasi ta'ahur mooyaane tacajulkii waa kaa dhammaaday markaas saasay leeyihin culimadu ayib intaa kadib wuxuuna yidhi waxaad samaysaa dawaafulwidaac waa dawaafka sagootiga sida saxiixana wuxuu leeya waa waajib oo culimmada qaar baa qaba laakiin waxaa laga rugseeyey haweenayda caadada ku dhacday ee marka aan sugi karaynina way iska tegaysaa waxbana lagu yeelan maayo waxaa laga qaadanaya xadiidka cabdullahi bni cabbaas oo nebigu wuxu urhi sal ly slam laa yanfir axadukum xataa yakuna aakhiru cahdihi bilbayt midkiin yousan bixin oo tegin ilaa waktigiisa ugu dambeeya uu noqdo baytka ilaa kacbada ugu dambaysiiyo lugta ugu dambaysa soo mariyo yuusan noqonin oo tegin ayib riwaayo kale waxay leedahay ilaa anahu khufifa can ilmar'ati alxaa'id waxaa laga khafiifiyey xukunkaasoo dawaafulwidaaca haweenayda caadadu ku dhacday kadalika midda dhashay ee yani dhalmada dhiigga dhalmada iyadana ku dhacday way iskaga tegi taas dawaafulwidaaca way ka tegi karta sidaas macnaha ayib intaa kadib buu wuxuu inoo sheegay xukun usuuli ah axkaamtii xajka intaasu ku gabagabeeyey dawaafulwidaac mar hadduu sameeyo ruuxu axkaamtii xajka waa u dhamaato khalaas labadan baydee dambe wuxuu kaga hadlayaa xukun usuuli ah oo hadal badan uu ka taagan yahay allaysu khilaafsan yahay culimada dhexdooda oo wuxuu yidhi haddii aad ka tagto camal ka mid a acmaashii xajka karid la-aanna aada uga tagto waad kari weyday cidhidhi iyo dhib baad kala kulmaysaayo xaraj iyo waxaa ka dhalanaya dhib baa ka dhalanaya sidaas darteed baad uga tagtay xajkaagii waa sax kafaaro iyo wax hooloo lagaa rabana ma jiro hadyi lagaama rabo kafaaro lagaama rabo wax dhiigoo kugu waajibaya ma jiro waad fasaxna allahuma waxaad ka tagtay inuu rukni yahay mooye dee haddaad rukni ka tagtay xajkii maba ansaxayo sooma laakiin haddii wix aad ka tagtay ee cudurdaarka uga tagtay ee cidhiidhiga ku gelinaya haddaad samayseed kali laadahay saabka aad uga tagto hadduu waajib yahay markaasi waxba kugu laazimi maayo saasuu leeyahay masaladana waxaa la qaba oo sidaasi uga horeeyay taqriiban culimada qaar ka mid a waa masale loo yaqaano waajibka ka tegiddiisa culimada badankood waxay qabaan dhiig baa ka waajibaya oo ruuxu waa inuu neef gowraco sida maxduur shareecadu diidayba hadduu ku dhaco waxyaalihii loo diiday ruuxa xarman hadduu ku dhaco uu dhiig ugu waajibayo buu waajib hadduu ka tagana dhiig ugu waajibaya sidaasay u badan yihin laakiin wuxuu leeyahay ra'yigaasi daliil ma cuskana ra'yigaasi daliil ma cuskana mar hadduusan daliil cuskanayna ruuxa wax loogu laazimiyo ma jiro ciddii cid wax ku laazimiysana daliil baa looga baahan yahay daliilna ma jiro macnaha saas oo dhanay ayib daahiriyada iyo qolyo kaleeto culimada ka mid a ayaa ra'yigaa la qaba wuxuu yidhi marka ayaamu tashriiqin xilbawadhidda maalmaheeda bihaa ay fiihaa dhexdeeda irmi gan bijamratin ay bijamaraatin wa jamaraadka saddexda aba gano midda hore ee lagu bilaabayo markaad tuurateed dhamaysato waxaa fiican in agteeda lagu ducaysto intaa xagga qiblada loo jeesto xoogaa laga yaro durkoobaa la ducaysta ta labaadna sidoo kalea lagu sameeya laakiin ta ugu dambaysa jamratul kubra ee lagu khatimayo lama ag istaaga iyada waa laga socdaa markaad dhagaxa tuurataba nabigaa sidaa sameeyey salawatu rabbi waslamu caleyh ayb ganabuu ku yidhi bacda zawaali zawaali qoraxda zuulideeda kadib gelinka hore maya khilaafan lilxanafiya wa leylihi iyo habeenkiisa zawaalka habeenkiisa oo habeenka dambana waa la duuran karaa milaani humaa labadoodu milaani laba isku mida wa habeenkii haddaad duurtay maalinta haddaad tuurataba min bacdiha gadaasheeda jamaraadka tuurashadeeda gadaasheeda dhuf dawaaf lilwidaaci lilwadaaci sagootin darteed u dawaaf kacbada fainahu dawaafulwidaacu khatmun waa khatimid iyo gabagabayn wey lixajika xajkaagii gabagabow yahay duuna maa idhaanin idhaanka waxaa la yidhahdaa adhana baa la yidhahdaa idaa atlaahu biduhni markuu subko shayga markaad subagto oo aad korka ka subagto baa la yidhaahdaa adhana idhaanan baa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhahdaa adhana idaa adhara khilaafa maa admara waxaad qarsanayso waxaan ahayn markaad muujisato qalbigaaga iyo xubnahaagu iskhilaafaan iyadana idhaan baa laydha waa nooca munaafaqayn wey maana saas wya waxaa kaloo lahahdaa adhana idaa khadaca wahasha markuu khadeeco oo ruuxa aad qishtood khayaamto adhana idhaanan iyadana waa laydha marka adaan lagu khayaamaynin oo aan lagu munaafaqaynaynin oo masaladu iska cabahay sidaas yeelba kuli maana adugu waa iska tatimatulbayt waidaa taragta haddaad ka tagto min almanaasiki acmaasha xaggooda mansakan mid ka mid a haddaad ka tagto cajizanna aad uga tagto karid la-aan aad kari weydo macna xaraji lala qabo maxaa keenaya inaad kari weydo xaraj shadiida ku jira shadeecadana usuusheeda waxaa ka mida muqararka ah qaacidada la yidhahdo rafcu lxaraj maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj iyo almashaqatu tajribu taysiir cajzan maca alxaraji lala qabo cidhiiri lala qabo ashadiidi cidhiirigii lala qabo ashadiidi ee adkaa aljaani ee ruuxa dhib gelinaya haddii aad sidaa uga tagto camal ka mid a acmaashii xajka oo waajibka ahaa fa yasixu wuu asaxayaabu ku yihi xajuka xajkaagu duuna maa kafaaratin kafaara la-aan kafaaradaa muxuu ka wadaa bimacnaa hadyi iyo soon iyo waxba ku waajib maayo ila ida almatruku ilaa ida idaa goortii almatruku ka laga tegay min arkaanin arkaanta mid ka mida inuu yahay mooye oo dee markaasi xajkii ma ansaxaya maya laanna maxaan soo marnay rukniga ka tegiddiisu xajku waa ku buraya saas daraaddeed wuxuu ka soo reebay rukni hadduu yahay ayib axkaamta qaarkood buusan u tacaarudin leanna risaalada kitaabka iska mukhtasara baabun fi axkaami alcumra baabun fi lixsaari wdima wuxuu baab u yahay fi lixsaari yani diidadii ruuxa xajka loo diiday sharid ruuxii xajka laga sharo loo diido wadimaai iyo dhiigagii dhiigaggii laasimayey oo ruuxa ku laasimayey inuu qalo wاlxukmu fi lxsaari fahuwa icaadatn lilxaji maca hadyin bila cudwaani ila ida xasala ishtiraaطun saabiqun facalayka xajun duna hadyin duna hadyi mucaani in jaa nasun fii damin in jaa nasun fii damin facmal bihi wasiwaahu farfud fahuwa duna kiyaani wlxukmu xukunkii fi lxsaari shariidda dhexdeeda xukunka u ah ruuxa marka loo diido xajka xukunka arrinkaa dhexdiisa ah fa huwa xukunkaasi icaadatun waa soo celin xajkii laga hor istaagay waa inuu soo celiyo icaadatun soo celin weeya oo lilxaji u sugnaaday maca hadyin xoolana lala qabo hadyina wuu qalaya bilaa cudwaanin xadgudub la-aan ilaa idaa xasala inuuba xasila mooyaane ishtiraatun shardiyaysi saabiqun oo horreeyey inuu ruuxu shardi hore oo ka horreeyey markuu soo xarmanayeyba shardi inuu galay mooye oo haddii uu shardigaasi jiro fa calayka korkaaga waxaa ahaaday xajun xaj unbaa ahaaday duuna hadyin duuna hadyi mucaanin mid faa'iidaysanaya hadyigiisa la-aantii sokadiisa bimacnaa waxa wey hadyi lama socdo xaj unbaa markaa ku waajibay in jaa hadduu ku yimaado buuri nasun nas fii damin hadduu dhiigka ku yimaado neef in la qalo facmal ku camalfal bihi isaga qaado meeshaas wa siwaahu kaa wixii ka soo haray oo marka uusan nas ku imaanin farfud diid buu ku yidhi fa huwa kaasi duuna kiyaanin jirid sokadeedu wey bimacnaa waxaan jirin wa kiyaan bimacnaa kaynuunadu waa jiritaanka waa waxaan jirin oon daliil lahayn wey maanaa saas alixsaar waxa wey waa masalada qur-aanku ka hadlay fain uxsirtum fama staysara min alhadyi ixsaarkana waxaa la yidhaahdaa in ruuxa loo diido xajka markuu xarmaday kadib markaad xarmatay oo xajkii xidhatay ama cumradii xidhatay baa lagaa hor istaagay ayib cadow baa marka matan iskaa hortaagay waadna xarmanta ama mehe xanuun baaba kuu diiday saas ama mehe meelahaasna intay kuwii booliiskii ku qabteen baaba lagu xidhayba kadibna waa lagu soo tarxiilay xajkii ama cumradii aada xarmanayd waa lagaa soo celiyay waa lagu diiday maxaa dhacaya marka kaasaa waxaa la yidhaahdaa ixsaar baa la yidhahdaa alixsaar ayib xukunkiisu marka waxa weeye ruuxa loo diiday nusuga ama cumro ha noqdo ama xaj ha noqdo laga hor istaagay waxaa waajib ah oo laasim noqonaya inuu horta dib u soo qalleeyo kow qallaaq waajibay hadduu xaj ahaa iyo hadduu cumraba waa inuu dib kala yimaado ayib mas'alada labaadi waxa weeyaan hadyina waa ku laasimaya hadyina waa ku laasimaya inuu xoolo qalo oo xoolo geeyo xaramka ku qalana iyadana waajib labaad wa labada arrimood baa isu raacaya oo isfuulaya macnaha ayib xajka inuu soo celinayo waxaa laga faa'iidaysanayaa xadiid saxiixa oo ahlu sunankii axmed ay soo saareen oo uu nebigu yuri sal alay slam man kusira aw carija faqad xalla ruuxii la jabiyo oo xajka acmaashiisa intuu ku dhex jiray jaba ama ma aheen naafooba waa xalaaloobay wa calayhi alxaju min qaabil waxaana korkiisaa inuu xajiyo dib sanadka soo socda inuu soo xajiyo ayaa laazim ku ah calayhi alxaju min qaabil marka kaasi waa naska loo daliishanayo inay laazim ku yahay icaadat lxaj oo inuu soo celiya ayib kaas waa midkaa ayib ama hadyigu xaggee kaga waajibaya soomaalina hadina waa ku waajibaya icaadana waa ku waajibaysa hadyigana qur-aankaa sheegay fain uxsirtum fama staysara min alhadyi haddii laydiin diido inaad beydkii tagtaan ood acmaashii gudataan waxaa korkiinoo idinku laazimaya mastaysara min alhadyi wixii fududaada oo hadyi ah laguma xadidin laakiin wixii ku fududaado hadyi ah waa inaad macnaha wax weya samayso saas weyaan goormay ku waajibayaa soo celinta iyo hadyiga wada socdo goormay laazimaya waa haddii uusan ruuxu markii uu xarmanayay uusan shardi dhiganin hadduu markuu xarmanayay shardi sii dhigtay markaas soo celin unbaa laga rabaaye hadyigii waa ka dhacaya shardigan waa dhigan karta shardiga macnaha waxaa laga wadaa markaad xarmanaysay baa waxaa tidhi masalan labayka xajan markaad tidhi baa waxaa tidhi allahuma maxillii xayu xabastanii aw xayta xayu xabasanii xaabis ilaahu meeshaan ku xalaaloobi waa meeshii aad igu celiso ama meeshii uu xuun igu hor istaago halkaasaan ilahu ku xalaaloobaya shardigaa haddaad sii dhigato markaad xarmanaysay markaana lagu celiyo oo saad ka baqaysa ay dhacdoo lagu hor istaago ama wuxuun kugu yimaadaan oo kuu diido camalkii xajkii inaad gudato markaa hadyigii lagu yeelan maayo laakiin soo celintii waa laga rabaa xagee laga faa'idaysanayaa shardigaas xadiidka caaisha laga faa'iidaysanaya ay tidhi dakhala annabiyu sal alay slam calaa dubacata ibnati zubayr ibni cabdilmualib nabigu sal alay slam wuxuu u soo galay dubaaca ibnati zubayr ibn cabdilmualib buu usoo galay markaasaa waxay tidhi innii uriidu alxaja nebi allow anigu waxaan rabaa inaan xajiyo wa innii shaakiyatun waana xanuunsanaya waan sheeganayaa waan xanuunsanayaa inaan xajiyana waan rabaa markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam xujii washtaritii anna maxillii xayu xabastanii xaji waxaadna shardi ka dhigataa meeshaan ku xalaaloobayo waa meeshii allow aada igu celiso xanuunkaasi meeshuu aanaan dhaafi waayo oo uu igu celiyo halkaasaan ku xalaaloobaya saas way maana kadalika xabasanii xaabisun hadduu cadow ku hor istaago haddii dawladii ku hor istaagto haddii duruufo kale ku hor istaagaan oo qaahiro ah wahaakada ixsaar buu markaa noqonayaa haddii sharti furasa aad usii dhigatay marka hadiyigaa kaa dhacaya saas weeyaan laakiin camalkii inaad soo celiso waa laga marmaan xadiidka buhari muslim baa soo saaray xadiid caaisha oo qisada dubacata bint zubayr ku saabsan saas way maana ayib culimada koox ka midaana ku tagtay ishtiraadkaasi inuu bannaan yahay shaafici iyo axmed iyo keyrkood markaasi ruuxa dhiig ku waajibi maayo waana faa'iidada ay shariyaysigu uu faaidanay faaidada uu shariyaysigu faaidaysanaya kaaway macnaha faa'iidada uu shariyaysigu laga faa'iday ruuxu shardiga uu dhigtay hore faaidadaasi u faa'idanaya hadyiguu ka ridayaa laakiin soo celinti waa laga rabo ayib baytka ugu dambeeya wuxuu kaga hadlay masale ku dhowtii hore oo ah dhiigga ruuxu goormuu ku waajibaya dhiiggu wuxuu ku waajibayaabuu ku yidhi meeshii la helo daliil ruuxa dhiig ku waajibiyey daliil ruuxa dhiig ku waajibiyey meeshii la helo ha meeshii la waayo daliil waajibinaya wuxuu leeyahay inta layskaga ijtihaado ruuxa dhiig laguma waajibin karo in jaa'a nasun fii damin hadduu nas ku soo arooro dhiig baa kugu waajibay camalkaa aad ka tagtay ama khaladkaa aad gashay dhiig baa ka waajibay hadduu nas ku yimaado qaado meeshii aan nas lahaynin ha gelin meeshii aan nas lahaynin dadka dhiig ha ku waajibin saas way maanaa ayib wuxuu masalada yani waxa asalka uu u taqriirinaya sideedaba bini aadamka ama ruuxa muslimka qoortiisu asal waxaa u ah bara'atu dhimma asal waxaa u ah xoolihiisu inaan bilaashna lagu qaadan karaynin laguna laasimin karaynin inuu bixiyo allahuma nas in la helo mooyaane haddii nas la waayo mas'alada in lagu ijtihaadaayey marka waxaa diidaya nusuustii lahayd ruuxa muslimka xoolihiisu ma banaana ilaa can qiibi nafsin iyo xoolaha ruuxa muslimkii waa xaraam tuwaasaa markaa hor istaagaya macna intii nasku kusoo arooray haddii laga ziyaadiyo waxaa imaanaysa marka ijtihaadaadku inay ibdiraab iska hor yimaadaan sidaasuu macnaha leeyahay oo maalan waajibaadkii waxaa maalan waxaa ka mid a ruuxu isagoon xamanin hadduu miiqaadka dhaaf badankood waxay leeyihiin dhiig baa ku waajibay qaar waxay dhiig baa ku waajibay qaar waxay yidhahdeen kuma waajibay ayib qaar waxay yidhaahdeen hadduu soo noqdo oo markuu dhaafay intuu isxusuusto soo noqdo oo markaa uu ka xarmado dhiig ku waajib maayo qaar waxay yidhahdeen isagoo talbiyeysanaya hadduu soo noqdo dhiig kuma waajibay hadduu soo noqdo isagoon talbiyeysanayna waa ku waajibay ilaa taqriiban shan qowl baa masalada keliya tagalay hadday mas leedahay warkaa faraha badan ma galeen sooma nas ma leh ayagu fuqahada qaarkood qaacidada caamay qaateen oo waxay yidhaahdeen waajibka ka tegiddiisa dhiig baa ka laazimay sooma isagu wuxuu ku leeyahay waajibka tegiddii oo dhan dhiig kama laazimee dhiiggu wuxuu ka laazimaa meeshii nas leh waajibkii ka tegiddiisa inuu dhiig ka laazimayo aan nas loo haynin ha laaziminin dadkana ha saarin dhiig saas maana waxaad moodaa mas-uulu diidaya masalada ah in laysaga qiyaas qaato waajibaadka in laysaga qiyaas qaato waajibaadka macnaha saas weeyaan waxaana sidaa ku tegay daahiriyada culimada daahiriyada leanna iyagu qiyaaska maba qabanba macna ayib walxukmu xukunka fi lixsaari diidada dhexdeeda ahaaday xajka laysu diido oo layska hor istaago xukunka dhexdiisa ahaaday fa huwa xukunkaasi icaadatun soo celin weeye lilxaji xajkii la soo celiyo maca hadyin lala qabo hadyina waa waajibaya isagana bilaa cudwaanin xadgudub la-aan ilaa idaa xasala inuu xasilaba mooye ishtiraatun shardiyaysi saabiqun oo horeeyey oo ka horeeyey ixsaabka ka horeeyey markaad soo xarmanaysay waa inaad shardigu uu ahaa laakiin markii layani la ii diiday markaasaan shardi dhiganaya ma soconayso macnaa ishtiraat oo muqaarin ah lama ogola laakiin waxaa la ogolayaa ishtiraat oo saabiq ah kaasaan ku anfacay ishtiraat markaad xarmanaysay aad shardiyaysatay kaasi wuu ku anfici laakiin ishtiraat markii lagu qabtay aad tidhahdo haddaan shardigan dhiganaya ma soconayso saas daraaddeed buu ihi saabiqun horeeyey fa calayka korkaaga waxaaday markaasi xajun xaj unba ahaaday duuna hadyi mucaani mucaani midkii faa'iidada dalbaya faa'iidaysanaya hadyigiisii ma ahaan hadyigiisii kasokow yani hadyi kasokow hadyi kuma laazimay lakin xajun baa laga raba mucaaniga waa kan soo marna sooma horan soo mar almucaani huwa almustafiid waa la dhaha almucaani huwa almuqiru bilxaqina waa la yidhaha in jaa haduu yimaado nasu nas fii damin fii iijaabi damin dhiig waajibintii hadduu nas ku yimaado faacmal ku camal fal bihi naska wa siwaahu wixii ka soo haray nasku meeshuu ku soo arooray wixii ka soo haray farfud diid dhiiggii dhiiggii ha laazimina hana qiyaasan fa huwa kaasi duuna kiyaanin jirid kasokow waay yani waa jirid laan waa waxaan jirin waay jirid ma laho wuxuu cuskadiyo daliil male baabun fi axkaami lcumrati cumrada axkaamteeduu baab yahay laa laysat alcumuraatu fardan waajiba lakinaha min sunnati alcadnaani acmaaluha kalxaji duna mucarafin ramyin ziyaadati mishcari lraxmaani laa ma yabuud laysad mayna ahaane alcumuraatu cumrooyinkii fardan maynan ahaanin waajiban oo waajiba waxaan umaalinayaa fardun waajibun hadduu idin qorayo ma garanayo icraabta noocaas allahuma inuu ficilka dartii u yeelay mooyaane laana laysada ismigaduna waa marfuuc sooma khabarkeeduna waa mansuub marka fardan waajibantu waa waa khabaru laysa ayib laakinahaa lagusa noqoye min sunnati alcadnaani nebigii ree cadnaan sunnadiisii wey waajib ma aha faradna ma ah laakiin waa sunnadii nebiga acmaaluhaa cumrada acmaasheedu kalxaji waa xajkao kale duuna mucarafin carafaysi mooye ramyin ganid mooye ziyaaratin ziyaaratin ziyaarati mishcari raxmaani allaha naxariista badan mashcarkiisa ziyaaradiisa mooye mashcarkaa ziyaaradiisa mooye intaa mooye acmaashii kaleeto cumrada iyo xajku waa isku mid weymaan ayib labada bayd wuxuu kaga hadlay cumrada iyo axkaamteeda cumradu horta xukunkeedu muxuu yahay mawaajiba sida xajka mise waa sunno isagu wuxuu maray inay sunno tahay waana madhabka imaam malik abu xaniifa riwaaya can imaam axmed iyo weliba qowl lilimaam shaafici adiga jumhuurta dheh badankood say qabaan afarta yani aimada madaahibtu badankood say qabaan waxay dhahen cumradu waa sunno sidaasuna hadda isagu rajaxay laakiin waa qowl laga xoog badan yahay qowlka xooga badan waa ra'yiga ay ku tageen saxaabada qaarkood iyo aimada taabiciinta rag waaweyn oo ka mid a imaamu thawri isxaaq bin rahwiya qowl imaam shaafici iyo riwaaya can imaam axmed oo cumradu inay waajib tahay ah ra'yigaas ayaa xoog badan axaadiis buuna leeyahy axaadiis baa kusoo aroortay meeshan uu yidhi waama alaxaadiidu falaa yasixu fii wujubi alcumrati aw cadami lwujubi xadiid fayabqa alxukmu cala alasli huwa cadamu lwujub hadalkaasi waa hadal laga xoog badan yahay axaadiista ku soo orortay cumradu inay waajib tahay axaadiis badan waay axaadiis badan oo qaarkood amar yihiin qaarkood ay wujuubka ay ku cad yihiin baa kusoo aroray waxaa ka mid ah xadiidka caaisha waxay tidhi yaa rasuul allah hal cala nisaai jihaad nebi allow dumarka korkooda jihaad ma yahay jihaad ma lagu leeyahy dumarka markaasaa nebigu wuxuu ihi haa calayhina jihaadun laa qitaala fiih dumarka waxaa lagu leeyahay jihaad aan laakiin dagaal lahayn oo muxuu yahay alxaju walcumra buu nabig sal ly slm alxaju walcumra lafdiga ka horreeya muxuu ah calayhinna walilaahi cala annaasi sooma cala annaasi kelimatu calaa luzuum iyo xatmiye iyo wujuub bay kutustaa marka xadiidka waxaa soo saaray ibnu maaja axmed daraqutni ibn khusaymana uu saxiixiyey sheikh alalbanina calaa sharti shaykhayn buu ku saxiixiyey waxaa kami ka mid a xadiidka ibnu macbad wuxuu yihi waxaan u imid cumar markaasaa waxaan ya amiir almu'miniin inii aslamtu wa inii wajadtu alxaja walcumrata maktuubayni calaya faahlaltu bihima markaasaa cumar wuxuu yidhi hudiita lisunnati nabiyik wuxuu yidhi cumarow waan imid buu yidhi waan islaamay jihaad baan u socdaa markaasaa waxaan ogaaday in cumro iyo xaj korkayga laygu waajibiyo laygu leeyahay cumradiiyo xajkii baan xidhay niman baa marka u yimid oo waxoogaa ka qashqashaaday markaasuu cumar u yimid cumar markaasaa wuxuu ku yidhi hudiita lisunnati nabiyika waxaa lagugu hanuuniyey dariiqii nebigaaga hadalkiisu muxuu ah marka inii wajadtu alxaja walcumrata maktuubayni calaya maktuubayni calaya muxuu kutiba calaykum siyam muxuu soo waajib maaha xajkii iyo cumradii inay waajib ugu yihiin baan ogaaday cumarna muxuu yidhi hudiita lisunnati nabiyika saxaabigu hadduu yidhaahdo sunnatu nabiy hadduu yidhahdana waa xadiis marfuuca sooma inay farad tahay buu xadiidku nasbiyahay oo waajib ay tahay axaadiid kaloo aada u fara badan baa jirta oo macnaha faa'iidaynaysa nin baa nabigu yiri sal ly slam kama fi sunani abi daawud wahayrihi markaasuu yidhi nebi allow aabbahay xajkii iyo cumradii baa soo haleelay isagoo da'amsa oo xanuunsanayaa saas kale markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi xuja can abiika wactamir aabbaha ka xaji kana cumraysa wactamir soo amar ma walamru yufiidu lwujub wahaakada axaadiista kusoo arortay marka way fara badan tahay warka waxaad kusoo gabagabaysaa ra'yiga wadaadku uu rajaxay waa laga rajaxay saas maan sababku wax way cumradu inay waajib tahay xadiidka kutuseena waxaa ka mid ah xadiidkii nabigu yuri sal ly sl kama fi saxiixi muslim min xadiidi ibn cabbaas yani aw dakhalat alcumratu fi lxaji ila ywmi alqiyama xajkiiyo cumradii wayna isgaleenba ilaa qiyaamada laga gaadhay waana xadiidka ay u deliishadeen culimmada qaarkood ay yidhahdeen tamatucu waa waajib kama fi riwaaya can imaam axmed wahayrihi ayib xadiga kusii dheeraan mayna intaa muhiimadda inaan tilmaanay kadibna wuxuu ina yidhi acmaasha cumradu acmaasha cumradu waa acmaashii xajko kale markii laga reebo wuquufu carafa iyo ramyu ljamaraatka iyo ziyaarat lmashcar mashcarka hagee la yidhaha musdelifa sooma waxaad ka reebtaa carafa wuquufkeeda musdelifa tegitaankeeda jamaraadka tuurashadooda intaa ka reeb maxaa soo armarka xajka acmaashiisa maxaa soo haray dawaafkii sacyigii xalqigii sooma intaa wey intan aan kuu sheega wixii ka soo hadhay xajkii cumradu waa sheega mid acmaashii xajku waa acmaashii cumrada saas maana waxaa kutusaya nabiga sal lay waslam kama fii saxiixayni min xadiidi anas iyo keyrkiiba nebigu markuu ka soo xarmaday min aljiciraana jiciraana markuu kasoo xarmaday hanaa-intii xunayn markuu qaydiyo qaaif ka soo noqday daasintuu ka soo noqday uu hanaa-intii qaydiyey oo uu maka kusoo socduu nebigu soo xarmaday cumro ayb marka nin baa u yimid nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nin baa u yimid markaasaa wuxuu yidhi ninka marka waxaa ku yaala dhiib iyo cabar iyo waxbaa jirkiisi iyo mariiis ka muuqda mise soo cadriyey waa ninaan garanaynn oo cumradan iyo axkaamteeda unuma dhacsanaba si fiican buu isu soo udgiye waana xarmaya markaasaa wuxuu yidhi kayfa ta'murunii an asnaca fii cumratii nabi allow maxaad i amraysaa inaan cumradayda ku sameeyo seen cumraday u gutaa waay nabiga waxyigaa kusoo degay markii laga fayday ayuu nabigu wuxuu ku yidhi sal lay slam ayna asaa'ilu can alcumra aaway ninkii cumrada iweydiinayey iqlac canka aljubba jubadna waa iska qaba waashan yani gacmaha ciriirigaas funaanadan culus taana waa qaba sii baa lay hortan waqsil canka ahar alkhuluuq aw sufra dhiibkan kaa muuqdana iska dhaqbale wasnac fii cumratika kamaa tasnacu fii xajika lagu yii maqsuudku waa inta cumradaadana waxaad ku samaysaa xajkaaga saad samaysa wixii xajka markaad xarmato xaaraan kaa ahaa baa cumrada markaad xarmatana xaaraan kaa ah dhawaafkii sacyigii xalqigii xajku uu lahaana way leedahay saas maanaa marka acmaalhaan waa isku mid laakiin male iyadu dee milo la taga iyo musdelifo iyo carafa iyo iyadu male ayb laa maya buuhi laysad ma ahaanin adiga arkaanteeda marka laysku soo ururiyo waa inaad niyootood xarmato kow inaad tawaafto baytka sacyiga bayna safa waalmarwa sida imaam shaafici uu qabo xalqiga iyo xiirashada ama gaabsiga sida culimada qaarkood ay qabaan ayb laa maya laysad maynan ahaanin alcumuraatu cumrooyinkii fardan maynan ahaanin farad waajiban oo waajiba maynan ahaanin laakinahaa lagusa noqoyo min sunnati alcadnaani reer cadnaan nebigii reer cadnaan ee cadnaan ku abtirsanayay sunnadiisii wey cadnaan waa awowyadii nebigeenna abtirkiisu maro mid ka mid wsaan horeba usoo baran acmaaluhaa cumrada acmaasheedu kalxaji waa xajkoo kale duuna mucarafin carafaysi kasakow carafaysi mooye saas duuna mucarafin carafaysi mooye oo in carafa la istaago ramyin wa duuna ramyin tuurashadii jamaraadka mooye iyo mino acmaasheedii ziyaarati mashcari araxmaani allaha naxariista badan mashcarkiisa ziyaaradiisa mooyaane oo tegidiisa oo musdelifo tegideeda mooye saddexdaa mooye acmaashii kale ku lahaabaa cumrada acmaasheediia wasmid wey macnaha ayib ayib aljihaadu fi sabiili lah intaasuu kaga soo baxay marka xajkii iyo cumradii jihaadku buu galay ina aljihaada fariidaة bikifaayatin bal lam yajuz in yarfud اlabawaani wawujubuhu mutacayinu lidaruuratin mustanfiran waida ltaqa الzaxfaani saqطa aljihaadu can الsaqiimi waacrajin uma الnisa wاlcumyi wالsibyaani ina aljihaada jihaadkii fariidaة waa farad waa waajib bikifaayatin waa waajib farad kifaa'i awey oo la yska kaafin karo bal iskaba dhaafe lam yajuz ma bannaano jihaadkii in yarfud hadday diidaan alabawaani labadii waalid hadday kuu diidaan wa wujuubuhu waajibnimadiisa jihaadka mutacayinun waa caynoobaya lidaruuratin daruuro daraaddeed buu caynoobaya oo ruux kasta oo markaasi yani mutahil u ah ruux kasta oo muahal u ah marka waa ku caynoobaya markay daruura timaado mustanfiran xaal uu yahay imaamku mid dadka yani dixiyey mid amray in la baxo iyo waidaa goortii iltaqaa ay kulmaan azaxfaani labadii ciidan ee siqayay labadii ciidan ee faraha badnaa ee siqayay markay kulmaan saqaa wuu dhacay aljihaadu jihaadkii cani saqiimi kii jirana wuu ka dhacay wujuubkiisu waa acrajin iyo mid naafa ah uma kadibna annisa dumarkii buu ka dhacay waalcumyi kuwii indhaha la'aa wasibyaani iyo caruurtii jihadku wuxuu ina yidhi waa waajib waajibka labadiisa noo nooca kifaa'iga aw waa nooca haddii bulshada muslimka qaarkood isu taagaan intii kale ayna ku dambaabayn haddii laga wada tagana dadka ehelka u ah ay wada dambaabayaan ayib in uu waajib yahay dee amar baa ku yimid nebiguna wuxuu ku tilmaamay dirwatu saraab lislaam islaamka kuruskiisa baarka ugu sarreeya waay qur-aanka iyo axaadiistuna waxay faa'iideynayaan ciziga iyo karaamada muslimiintu inay ku jirto istaajinta fariidadaas maalinkay ka tagaanna inay dulloobayaan sida axaadiista nebiga sal ly slam baa faa'iideynaysa bal maalinta ay ka tagaan jihaadka in laysugu tegi doono oo ummaduhu ay wadaagi doonaan sida xeedhada loo wadaago oo kaleeto sidaasay faa'iideynayaan ka tegiddiisa adduunyada laga doorto qur-aanku wuxuu tilmaamay inay ka dhalan karto ciqaab rabbaani ah kama fii suurati atawba ilahi subxana wa tacala sida uu ku caddeeyey marka waajibnimadiisa shaki kuma jiro waa fariidada ilahi subxana wa tacaala muqadaska ah ee masaalixda iyo danaha fara badan ku jirto waxayna xaqiijinaysaa sunno rabbaani ah sunnada rabbaaniga maxay tahay sunnatu tadaafuc waxa la yidhahdaa jira sunnatu dafci walowlaa dafcu allahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadat alardu haddaan ilaahay dadka qaarba qaarka kale ku dafcinin oo mid markuu kibro oo isla weynaado ku madaxa ka garaaca aan lahaynin hadda dhulkuba waa fasaadayaaba soo ma walowlaa dafcu allahi annaasa bacdahum bibacdin lahuddimat sawaamicu wabiyacun wasalawaatu wamasaajid yudkaru fiiha smuullah gaaladaas xoog badnaanaysa kadibna dhulka ilaahay lagu caabudo oo dhan bay cagta marinaya maxaa difaacaya marka dafcigaas iyo jihaadkaas buu ilahay ugu talagalay subxana wa tacala inuu difayo sidaas wey marka waa fariido marka muhima ka tegiddeeduna waa xaaraam siday culimmadu taqriirinayaan ayib waa masale ittifaaqa inuu waajib tahay amaa inuu wujuubkani kifaa'i yahay fariidadani inay kifaa'i tahay oynan ruux kasta laazim ku noqonaynin asal ahaan waxaa laga qaadanaya wamaa kana almu'minuuna liyanfiruu kaafa muminiin mu'miniintu maynan ahaanin kuwa dhammaantood wada baxa bimacnaa qaar baa bixidda laga rabaa inay jihaadka u baxaan qaarna dee masaalixdii kale iyo danihii kale u taagan yihin marka qaar markay ku waajibayso ku maqan yihiin qaarkii kalena la yidhi idinkuma laazimayo fardu kifaayiga kaasaa la yidhahda waxaa kaloo iyadana kutusaya alla subxaana wa tacaala markuu u qaydiyey muslimiinta mid qaacid a iyo mid mujaahida mid jihaadaya iyo mid jihaadkii fadhiyo oo jooga markuu ka sheekeeyey alla wuxuu ihi subxaana wa tacaala wa kullan wacada allahu alxusna wafadala allahu lmujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima qaacidka hadhay iyo midka jihaadayaba labadaba ilaahay jannuu u ballan qaaday laakiin mujaahidka ayuu ilaahay darajaad fara badan fadilay marka jannaa loo badan qaaday lama yidhaahdeen nin waajib ka tegay hadduu cayni yahay lama yidhaahdeen wa kullan wacad allahu lxusna leanna ruux waajib ka tegay shareecada laguma yaqaano la idhaahdo jannaad leedahay leanna waajibabaad ka tagtay in loo goodiinayo sooma marka inuusan cayni ahayn meeshaasaa laga qaada nusuustaasaa laga faa'idaysanayaa waxaa kaloo iyadana laga qaadanaya nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu aado duulaanka u baxo magaalada iyo maamulkeeda iyo dad buu kaga tegi jiray rag baa hari jiray xataa dagaaladii ugu adkaa rasuulku sal ly slam magaalada rag buu kaga tegey cayni inuusan ahaynoo ruux kasta uusan ku laazimin asal ahaan ayaa laga faa'iidaysanaya nusuustaasi waana masale muttafaqoo laysla ogol yahay wey macana xaaladda uu jihaadku marka yahay fardu kifaa'iga u yahay kifaa'iga uu yahay oo waajibkiisu uusan ruux walba fuulin marka isaga ah labada waalid hadday kuu diidaan ma aadi kartid leanna markaa maxaa iska hor yimid waxaa iska hor yimid amarka waalidka inaad qaadato waa cayni marka waa farad cayni ah kan kalena maxaynu idhi jihaadkuna waa fardu kifaa'i ah sooma faradka kifaa'iga iyo caynigu hadday isqabtaanna waxaa xoog badan kifaa'iga waxaan u jeeda cayniga sidaas daradeed baa amarka waalidku markaa xoog badnaanaya ha tegin hadduu ku yahado dhaqaaqi mayso waxaana laga qaadanayaa xadiidka fii saxiixi lbukhaari min xadiidi cabdullahi bni camr bni caas wuxuu uhi nin baa nebiga u yimi sal lay slam fasta'danahu fi ljihaad markaasuu idan weydiistay inuu jihaadka aado markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam axayun waalidaaka labadii ku dhashay ma nool yihiin haa buu yidhi nebigu wuxuu yidhi sal lay slam fafiihima fajaahid ha labadooda ku jihaad dadaalkaaga waxaad ku bixisaa labadooda saad baari ugu noqon lahay waxma furin iyo jihada haade tasakalaa ku maqan way macana jumhuur ahlilcilmi baa qaba markuu xaaladdu uu jihaadku kifaa'i yahay labada waalid in amarkooda lagu horumarinayo oo hadday diidaan la diidayo macnaha ayib wuxuu ina yidhi xaalaad kadib wuxuu inoo sheegay jihaadku uu farducayn noqonayo asalku waa farad kifaa'i ah laakiin xaalaad waxaa jira farducayn uu noqonayo oo dadka ehelka u ah uu farducayn ku noqonayo waa saddex xaalood xaaladda koobaad waa markay daruura timaado lidaruuratin buu ina yidhi daruurada wuxuu ka wadaa daruura waxay noqon kartaa maalan inuu cadowgu ku soo duuro dhul muslimiintu ay leeyihiin oo uu qabsado xaaladda iyada ah muslim kasta oo mu'ahal u ah oo ehel u ah waxaa waajib ku ah inuu aado oo fardu cayn buu markaa noqonaya sida loo kala xigo oo loogu kala dhow yahay ayib maxaa yeelay taa la-aantii cadowga awooddiisana lama jabin karayo dhulka muslimiinta haddii loo daayana ku kaloo ku darsan doona saas maanaa marka haddiiba dhul muslimiin cadowgu haysto in laga dafciyo oo laga saaraayo farducayn bay noqonaysaa dadku say u kala xigaane mu'ahal ugu kala yihiin buuna farducaynta u fuulaysaa xaaladaasi waa midda koobaad ee jihaadku farducaynta noqonaya ayib xaaladda labaad waxa weeyaan waa markuu muslimiinta hoggaankoodu uu amar bixiyo la yidhahdo ha soo baxaya dad buu magacaabay ama si guud buu soo baxa idin yidhi ruuxii uu magacaabay ama kooxdii si gooniya farta uu ugu fiiqaayey ayagana farducayn bay ku noqonaysaa inay baxaan oo ay dullaanka aadaan waxaa laga qaadanaya aayadda qur-aanka alla yidhi subxana wa tacaala maa lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili illahi saaqaltum ila alard maxaad leedihiin oo idiin sugnaaday oo markii la yidhaahdo war soo baxa aada dhulka isugu dhajinaysaan yani maxaad adduunyada isugu dhajinaysaan wa soo baxa markii lagu yidhahdo yani waa nooc canaan ah soo bax markii lagu yidhaahdo yani mas-uulku ku amro waa inaad baqdo warwareeg ma jiro iyo islaanta waga ogolaysa ayb waxaa kaloo laga faaidaysanaya xadiidka bukhaariyo muslim min xadiidi cabdillahi bni cabaas baa isaguna macnaha faa'ideynaya oo nabigu uri sal lay waslam waida stunfirtum fanfiruu markii laydinka bixi dalbo baxa bu alla yuu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh ayadana waa laisla ogol yahay xaaladda labaad ee uu farducaynta noqonayo xaaladda saddexaad ee uu farducaynta noqonayo waxa weeye waa markii inta layska hor yimaado laba ciidan oo culculus zaxfaanka waxa la yidhahdaa ciidanka zaxfi waxaa la yidhahdaa markuu badan yahay leanna ciidanku markuu fara badan yahay inuu dhaqaaqoo socdo uma fududee wuu siqaa tartiib buu u socdaa lagu wada soconaya marka kaana isagoo siqahayo kale dabada ku siqayo kale laga dhigay laba ciidanoo weyn oo muslimiintoo siqayo markay ishelaan goobtana aada xaadirto inaad caabto laguma ogola saas maana haddabaad goobtii dagaalku ka bilowday aada joogto waa inaad dagaalka wax ka gasho laakiin inaad soo cararto ma oo xaggeed carari leanna wuu ku qabsaday dagaalba hadduu ku qabsado meesha kugu qabsaday ruksadii waan tegahayaa waa dhammaatay saas maana waxaa laga qaadanayaa yaa ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru allaha kaiira haddaad koox la kulantaan sugnaada arayna mana sugnaada ayib waxaa kaleeto iyadana ka mid ah nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ku tiriyey muubiqaadka ruuxa halaaga alfiraar min azaxfi ama yowma zaxfi maalinta gaalada iyo muslimiintu isu soo siqaan oo ciidamadu ishelaan inaad jeedsatood cararto nebigu wuxuu ku tiriyey waxyaabaha halaaga ruuxa oo naarta sabab ugu noqda saasuu nebigu ku tiriyey salawatu rabbi waslamu caleyh iyo aayaddii ku jirtay iyadana fii suurati alanfaal a dhammaantood baa faa'iideynaya saddexdaa xaalo marka wuxuu noqdaa farducayn buu noqdaa in soo bax lagu yidhaahdo in dhulkii muslimiinta la qabsado kuwii joogayna ay tabar u waayaan farducayn buu noqdaa wuxuu farducayn noqonayaa haddaad goobta noqotoo dagaalku ku qabsado adoo meesha jooga farducayn buu noqon saddexdaa xaalo waalidiinta idan la weydiin maayo cidna laga idan qaadan maayo markaas waa la dhaqaajinaya maana lanna fardu cayn iyo fardu cayn waay fardu cayntan maslaxada caamkii ay ku jirtaa ka muhiimsan fardu cayntii marka amarka waalidiinta in la ilaaliya saas way macana ayib xadiis baana kutusaya nabiga sal lay slam nin baa u yimid markaasu uu yidhi nebi ilaahayow jihaad baan rabaa u socda wuxuu yidhi labadaadi waalid munoolyihin haa wuxuu ku nabigu ku yidhi labadaada waalid ku jihaad ku dadaal dhexdooda markaasaa wuxuu yidhi walle intaan ka tagaan jihaaday buuri waayahay culimadu marka xadiiskii horiyo kan waxay ku kala wajahaan kan waa markuu jihaadku fardu cayn yahay kii horena waa markuu yahay kifaa'i la yahay ciidatun waa farad bikifaayatin ka kifaaya bikifaayatin kaafin layska kaafin karo ayuu farad ku yahay waa farad kifaa'iya wey saas macana rukni arkaanta diinta ka mid ah oo diinta asaasiyaadkeeda qawaacideeda ka mid a oy gaaladu jihaadka ka nacab yihiin ma jiro tawxiidka waad iska dhex joogi kartaa salaada waad iska tukan kartaa sooma soonka iska soonsoon xajka iska tag tag laakiin jihaad ha soo qaadin sooma rukni ay ka nacab yihiin ma jiro leanna waxay og yihiin muslimiintu markay xaqiijiyaan cizigoodiiyo karaamadoodu inay halkaa kusoo noqonaysa oo ayna u suuroobeyn inay dib usii gumaystaan ama masaalixdoodii iyo danahooda inay sii boobaan uma soconayso inta ruknigaasi maqan yahayna waxay og yihiin inay danahooda say doonaan uga dhamaysan karaan ugana qabsan karayaan macana ingiriisku markuu caalamka qabsaday caalamul islaami qabsaday ingiriisku markuu caalamul islaami qabsaday iyo caalamka o dhan ba waa xilliga loo bixiyey mamlakada ayna qoraxdu ka dhicin qoraxda meeshay ka soo baxday iyo meeshay adduunka ka dhacdaba ingiriis baa ka telinahay mamlakadii ayna qoraxdu ka dhici jirin maanta jasiirad yar oo adduunka yurub ka mida u isugu urursaday sooma waa taariikh waagaas dhulkii uu qabsaday waxaa ka mid ahaa bakistan iyo hindiya oo muslimiintu ka talin jireen waxyaabuhu ka tegay waxaa ka mid a wuxuu isku dayey inuu tiirkaa jihaadka baabi'iyo hadda ruknigii qur-aankii baa sheegaya sunnadii baa sheegaysa siiradii baa sheegaysa wax uu ka takhallusi kara maaha ka takhallusidiisu waa qur-aankii uu ka takhallusay mana suroobi karto sooma marka wuxuu sameeyey wuxuu abuuray nin la yidhaahdo axmed ghulaam mirza oo qaadiyaaniyada ninkii asaasay ah ninkaasuu keenay wuxuu ku yidhi nebinimo sheego waaya nebi baan ahay buuri waa barnaamij ingiriisku wato nebi baan ah waxaad tidhaahdaa qur-aankii iyo diintii nebi maxamed lagu soo dejiyey inteedii kale waxba kama nasakina waa sideedii laakiin wixii jihaad la dhihi jira waa nasakhay nebinimadeedu waa jihaadkiioo nasakhay waa soo lucbo faashila ama waa lucbo faashila waaba la ogaada wax ilaahay abuurtay oo uu fuliya ma jiro qaadiyaaniye unbaa ku gaalowday laakiin wax jihaad uu baabiye ma jiro sooma isticmaalka laftiisa baa mar labaad wuxuu isticmaalku muslimiinta isku dayay inuu ka dhacdhiciyo isagoo soo maraya nimankan waddamadiisa wax ku soo bartay ee calmaaniyiinta laadiiniinta isagoo soo maraya baa waadhaxo waxay kutaab baa la yidhaahdaayo munawiriin baa la yidhaahdaayo magacyo qurqurux badan baa loo bixiyaa marka la doonayo in dadka laga dhacdhiciyo barnaamija waxay keeneen la yidhaahdo islaamku wuxuu qabaa waxa la yidhahdo jihaadu dafci laakiin jihaadu talab maba qababa mudday carabka haysatay oo la radinahay oo laga takhalus ayadana socon weyday mar labaad bay haddana soo noqotay oo iyadiio shuruudo wadata qaab shuruudaa wadata oo hadda wadaadada qaarkoodba ay ay fulinayaan wadaadada qaarkoodba hadda loo maraya boqol shardiyo waxaa la dhigaya oo maa anzala allahu bihi min sultaan oo akhiiran natiijadoodu ay tahay in ay jihaadkii fariidadiisii meeshaba ka saarto marka intaasoo jid maxaa loo soo marayaa rukniga in la dumiyo muslimiintana laga dhaadhiciyo iska noolaada hallaydin gumayste intaasoo jid baa loo soo maraya waa in marka ay ogaadaan muslimiintu ciisigooda iyo karaamadooda inuu ku jiro iqaamatu hada rukni saas maana waagii hore waa la sheegsheegi jiray laakiin hadda waxa wey waaba laga baqaaba taqriiban in manaabirta lagaga hadloo yani khudabka oo muxaadaraad laga jeediyo hadda wuxuu noqday yani alkhat alkhat alakhdar wuxuu noqday khat guduudan oo loo dhawaan karin buu noqday cariyaa dhihi kara waay saasoo kale markay noqoto marka waxa weye halistee bay leedahay marka in la ogaado ahmiyadiisa qur-aanka iyo sunnada wasau tilmaamay waa masale laga maarmaan ah haddana fiqi buu leeyahay shuruud buu leeyahay wuxuu leeyahay dawaabit buu leeyahay ma aha in wax kasta la iska yidhahdo waa jihaad wax walba jihaad maaha jihaadka sharcadu sheegtay aadaab buu leeyahay usluub buu leeyahay shuruud buu leeyahay qawaaniin buu leeyahay nudum buu leeyahay qawaacid buu leeyahay saas maana إن الجهاد جهادكي فريضة فرض وهي بكفاية مع كفاية لنا قوة bal iska wadaata lam yajuusu ma banaana marka uu kifaa'iga yahay ma banaanaanayo ruuxa uma banaana inuu aado in yarfud hadday diidaan alabawaani labadii waalid hadday diidaan waa markuu kifaa'iga yahay wa wujuubuhu jihaadka waajibnimadiisu mutacayinun waay waa mid caynoobay lidaruuratin daruuro darteed buu u caynoobayaayo dadka ruux ruux laasim ugu noqonaya daruuradaasi waa markii dhulka muslimiinta qayb ka mida la qabsado dagaalada muslimiintu hadda ay ku jiraanna dhammaantood dhammaantood waa noocaa dambe caynigaa waay waa jihaada dafciga waay adduunka maanta ma jiraan muslimiin dhulkoodii intay wada haystaan dhul kale ku socda oo u dagaalamaya miyaa jira bal adugu cirif kasoo biloclaa cirif dhulkoodii baa la haystaa lagu fadhiyaa madaxa lagaga taagan yahay inay iska qaadaan bay u dagaalamaya kullihooda saas saas maana waa noocaa dambe ووجوبه متعين لضرورة لأجل ضرورة مستنفرا حال ويهي مد إمامك وبحيد ضلبي أو أدتك كضلبي ويصوبحا وإذا قرتي التقى أي كلمان الزحفاني لودي إذا مركي كلمان السقي في مسلمين في كي قال له مركا يدر وعينه بيه سقط وضع الجهاد جهادك عن السقيم ضدك وضدك وجوبك حجك وكد عيوه روح حنوصنية dadka yani naafada ah caruurta dumarka dadka indhahala saas way maana waata ilahi subxana wa tacala qur-aanku u yidhi laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru uli darar hayru uli darar dadka iyagu dhibka u saaxiibkaa mooye ee cudurdaar kale waxaa kaloo y ayadda kale iyadana laysa cala alacmaa xaraj walaa cala almariidi xaraj walaa cala alacraji xaraj sooma a midka naafada ah iyo midka xanuunsanaya iyo midka indhahala intooda midna dembi soo gaari maayo leanna kuma waajinba laysa cala alducafaa walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun laakin bisharti idaa nasaxuu lilah dhaabud waa inay daacadnima ku jirta ruuxa saas wya ayib xadiidkii waxaa laga qaadanaya dumarkana uu nabigu yuri sal ly slam markay ku yidhaahdeen nebigow jihaad mana lagu leeyahay jihaad ma aadna uu dhihi jiray soo marnay jihaadu kunna alxaj jihaadkiina waa xajka buu nabig sal ly slm marka dumarka kuma waajibo kuma waajibo dumarka laakiin marmarka qaarkood waa ka qaybgeli kara sunna mutabaca lagama dhiganayo laakiin marmarka qaarkood waa ka qaybgeli karayaan sida nabigaba salawatu rabbi wasalam aleyh goobaha qaarkood ay dumarku uga qaybgaleen oo muhiimada mucayana ay u qabanayaan saqata wuu dhacay aljihaadu can isaqiimi buu ka dhacay midkii jirana waa acrajin iyo kii naafada ahaa uma kadibna annisa dumarkiibuu ka dhacay waalcumyi kuwii indhaha la ah waasibyaani iyo caruurtii baabu fii mashruuciyati ljihaadi jihaadka mashruuciyadiisii u baabu yahay yabqa aljihaadu ilaa qiyaami qiyaamatin walixaajatin quswa ajizlihi daani nadcu duqaata almushrikiina jamiicahum liddiini aw dafci aljiza bihawaani in lam yujiibuu faalqitaalu jawaabuna xata yuxakama manhaj lqur'aani yabqa baaqi weeye aljihaadu jihaadkii baaqi buu ahaanaya ilaa qiyaami qiyaamatin ilaa qiyaamada istaagiddeeda laga gaaro walixaajatin xaajo darteed oo quswaha soo hormari waxaa tidhahdaa ajiz bannee lihidaanin heshiis iyo xabad joojin lixaajatin xaajo darteed u bannee xaajadaasoo quswa meeshii ugu dambaysay xaajo daran oo meeshii ugu dambaysay baahi daran markay timaado waxaad bannaysaa in gaalada xabad joojin iyo nabad lala geli karayo nadcu waanu yeedhi buu idhi adduqaata kuwa duqaadda ah kuwa xadgudbay almushrikiina ee gaalada ah jamiicahum dhammaantood waxaan ugu yeedhaynaa liddiini diintaan ugu yeedhaynaa maxaa leela war diinta qaati aw amase dafci ljiza hadday diidaanna jizyooyinka bixintoodaan ugu yeerayna bihawaanin maca hawaanin dullinimo lala qabo ayagoo dullaysan baa jizyada bixiya la dhahaya in lam yujiibuuha hadday jawaabi yeeli waayaan oy diintiina diidaan jizyana diidaan labadaaba markay diidaan falqitaalu dagaal baa jawaabunaa jawaabtana abuur jawaabta xigta waa dagaal xataa yuxakama ilaa la xukumo oo loo garsoor tago manhaju qur'aani qur'aanka dariiqadiisa ilaa loo xugum tago isagu dastuurka taliya uu ka noqo macnaha baydka hore wuxuu kaga hadlay jihaadka mashruuciyadiisu in ay tahay mid jiraysa ilaa qiyaamadu ka imaanayso oo wax nasakhaya uusan jirin ayib sidaa inay tahay qur-aankaa sheegay qur-aankaa sheegay qaatilu lmushrikiina kaafa kama yuqaatiluunakum kaafa qaatilu lmushrikiina xayu wajadtumuuhum faqtulu lmushrikiina xayu wajadtumuuh waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna maxaa lagu xihay la dagaalankooda ilaa shirki laga waayo dhulka ama fitnay dadka diintooda laga fitnayo shirkina dhulka laga waayi maayo sooma leanna dadka ugu dambeeyay qiyaamadu ku dhici doonta waaba dad aan laa ilaha ila allahu lahayn dad aan ilahay ba aqoonin baa qiyaamada ku dhici doonta marka inta dhulku dhisan yahay shirki waa jiri doona shirkigu intuu jirana dagaalama le maxaa laga sameeya meesha marka ya weligiiba waa jiraya marka shuruuciisa jihaad waa jiraya ilaa qiyaami saaca ilaa kooxda mu'miniinta ugu dambaysa ee nebi ciise salawatu rabbi wasalaamu caleyh markuu soo degi doono joogtahay way dagaalami doonaan iyagoo nebi ciise la socda caleyhi wacala nabiyina salaatu wasalaam ayagaasaa mu'miniinta ugu dambeeya markay qiyaamadu soo dhowdahay baana nafta laga qaadi doonaa qoladaa weye qolada uu nebigu yidhi xataa ya'tiya amrullah amarkaa ilaahay waa qoladaa gabagabadeeda iyo dhammaad markaasaa jihaadka ugu dambaysa laakiin inta ka horaysa jihaadka mashruuciyadiisa wax nasakhi kara ma jiro waana asal qaa'ima wey maanaa asal taagan wey inuu weligii jirayo xilli walba daa'ifo mu'miniinta oo jihaadaya aan la waayeynina xadiidkii mutawaatirkaabaa kutusaya laa tazaalu daa'ifatun min ummatii tuqaatil ka zuuli mayso la waayi maayo marnaba koox ummadayda ka mida oo dagaalamaysa oo ilaahay u hiilinayo dadka ninkii garabkooda ka baxa iyo midkii khilaafana uusan dhibaynin laanna ilahay baa la jira sooma kooxdaasi weligeed la waayi maayo buu nabigu uri salawatu rabbi waslamu caleyh waa nas xilli walba inay muslimiinta jirto daa'ifa u taagan fariidadaas laga waayi maayo saas daraaddeed baa waxaa khaldamay wadaadada qaarkood oo yidhi xukuumaadkan maanta jira ayagu waa horayba jihaadka meel iska dhigeen hawlu taalaba maaha xukuumaadkani jihaad iyo dagaal aynan qaadin oo dawaa'if iyo kooxo mu'miniinta ka midii ay qaadeen waa baatil wadaadadii yidhi waxba mayna ku hadlin waraan jirin bay ku hadleen leanna waxaa ka dhalanaysa inuu jiro wakhti mucayan ah fatrad dheer oo muslimiintu wax jihaad sharciga galeen ba ayna jirin laa dawladahooda walaa dawaaiftooda walaa shucuurtooda taana xadiiskay ka horjeedaa maalin maktabada anagoo fadhina lilmunaasaba baa wadaad ka mida wadaadadihii wadaadadan jaamaca alislamiya ka soo baxay jaamaca alislaamiya waayahan wax badan baa ka soo baxee baa mas'ala lasoo qaaday oo laga dooday rag badan baa fadhiyay markaasu wuxuu yidhi hub kasta oo muslimiinta gacantooda ku jira oo xukuumaadka maanta taagan aan hoos imaanin waa baatil buuri waa war caadi aan ahayn macnaha waxa weeyaan dawaa'ifta muslimiinta ee gaalada iska celinaysa dulmigana iska dafcinaysa waxay ku jiraan waa baatil wabitaali fatradan iyo fatrooyinkii ka horreeyaba muslimiintu dhammaantood fariidada way caqileen waana ka tageen waa war aan aslan wa faslan baatil ah nin diinta wax ka garanayana kuma hadlo laakiin mushkiladu waxa weeyaan ruuxa usuul baaila hadday macnaha waxa wey ay maskaxda ka gashaay waxyaalo fara badan oo khaldan baa kasoo fulaya macna marka jihaadku iyo mashruuciyadiisu waa qaa'im ilaa qiyaami saaca hadday dawlada ka tagaanna dawaa'if muslimiinta ka mida u taagan la waayi maayo sidaa nabigeenu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xadiiskiisa ku caddeeyey wuxuu yidhi marka asalku waa inay muslimiintu culimmadu waxay yidhahdaan goorma sanadkiiba ugu yaraan hal mal waa in la duulay dhaha imaamka iyo madaxa muslimiintu hadduu halkii sanadkiiba hal mar duuli waayo in badanoo ka mida waxay qabaan inuu aasim yahay oo dambiileya ayb asalku marka kaa wey leanna jihaadku ma aha in dhul la kharibo ama nufuus la laayo ama wax la baabi'iyo muhimmadiisu ma aha ee muhimmadiisu waxa weeyaan ilaahay xaqiisii in la xaqiijiyo tawxiidka inay dadku qaataan shirkina ka tagaan adduunkana ku badbaadaan aakharana janno tagaan dadka loogu daray waa wasiilo ka mida wasaa'il ilaahay subxaana wa tacaala addoommadu keligii inay addoommo u noqdaan keligii inay addoommo wasiilo lagu xaqiijinayo wa laakiin yacni waxa weeyaan ma aha sida dad badan ay u haystaan wax wax lagu karibo uun maaha waa sida mafhuumka ay gaalada iyo calmaaniyiintu bixiyeen ayaa kaasa macnaa waa mafhuum khaldan way macnaa kadib wuxuuna yidhi mararka qaarkood way bannaan tahay inta la joojiyo dagaalka muminiin muslimiinta iyo gaalada inuu heshiis dhex maro way bannaan tahay waana madhabka imaam shaafici maalik abu xaniifa iyo kayrkood waxaana laga faa'idaysanayaa aayadda alla yidhi subxaana wa tacaala maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj xiliyada qaarkood oo xaraj dhalanayo ama muslimiinta dani ugu jirto ninka madaxda muslimiintii heshiis waa geli karaa xabad joojin ah saas way macnaha waa tii aayadda qur-aanka ahayd wain janaxuu lisalmi fajnax laha hadday heshiis iyo nabadgelyo u iishaan adiguna u iilo nabigeenuna sal lay wasalam sanadkii xudaybiya heshiiskii xudaybiya waxaa ku jiray isaga iyo quraysh waxay kala saxiixdeen toban sano oo aan la dagaalamayn sooma toban sano oo xabad joojinoo la noolaanayo oo dagaal la joojinayo buu nabigu la galay salawatu rabbi waslamu caleyh tobankii sano markay taqriiban laba sano ka soo wareegtay waa kuwii jebiye heshiiska duulaankii nabigu uu ku duulay taasa ka dhalatay taasay ka dhalatay ee uu maka nabigu ku qabsaday salawatu rabbi waslamu caleyh marka heshiis waa la geli karaya khaasatan xaaja hadday keento w haday xaaja keento saasay macna gaalka lala heshiinayo heshiiska lala gelayo nuucuu doonu noqon karaa ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdo ama majuusi ha noqdo adiga muhiimadda waa inay muslimiinta markaa maslaxa ugu jirta w hadday markaa maslaxada ay ugu jirto heshiiska uu geli karaa imaamka muslimiinta macnaha ayib kadib baa wuxuu yidhi duqaada mushrikiinta waxaan ugu yeedhaynaa marka lala jihaadayo diinta loogu yeedhaya islaamnimada loogu yeedhayo kadib hadday islaamnimada diidaan waxaa la odhanaya dowladda dowladda muslimiinta ku hoos noolaado jizya bixiya hadday labadaa diidaan markaa waa lala dagaalamaya ilaa shareecada dhulka lagu xukumo xadiidka saxiix muslim baa kutusaya min xadiidi buraydata bn xusayn wuxuu yidhi nabigu wuxuu ku yii wuxuu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh waidaa laqiita caduwaka min almushrikiin haddaad cadowgaaga la kulanto oo gaalada ah fadcuhum ilaa alaai khisaalin aw khilaal saddex arrimood ugu yeedh saddex arrimood ugu yeedh faayatuhunna maa ajaabuuka faqbal minhum wakufa can saddexdaa mid alla miday kaa yeelaan ka aqbal dagaalkana ka daa maxay yihiin udcuuhum ila lislaam ko marka hore horta islaamnimo ugu yeedh muhimaddu maaha dadka in la laayo oo dhiigooda la daadiye war mabda'an saxda ilaahay ka soo degay qaata mabda'an kursiga iyo xumaantana dhaafa bandhig samee fain ajaabuuka faqbal minhum wakufa minhu canhum buu nabi sal ly slm hadday kaa yeelaan islaamnimadii ka aqbal dhiigoodii iyo xoolahoodana badbaadi uma adcuhum ila taxawuli min daarihim ila daari lmuhaajiriin kadibna waxaad ugu yeedhaa deegaankooda inay ka hijroodaan oo deegaanka muslimiinta ee muhaajiriintu aadeen usoo hijroodaan waa xilligay muslimiintu yaraayeen madiino joogeen hijraduna ay waajib tahay markaad dhulku islaamta waa inaad ka timaadood muslimiinta tiradooda aad soo badiso ood kala qayb qaadato muslimiinta muwaajahada ay ku jiraan hijrada ugu yar hadday kaa yeelaan hadday kaa diidaan islaamnimada fasalhum ljizya bu nabi sal l sl xoolo bixiya markaa xoolo bixiya oo macnaha xoolahaasi ayaga laftoodu dhinacna waxaa la dareensiinayaa tawxiidka ay diideen inay dullinimo ka qaadayaan dhanka kalena waxaa la dareensiinayaa masaalix fara badan bay dawladdu u haysaa nimankan jihaadka ma qayb galaan seke ma bixiyaan canshuur lagama qaado dee dawladda islaamka canshuur ma qaado dawladdiina qayb bay ka yihiinoo dhulkiina waa loo difaacaya lafahoodii iyo xoolahoodiina waa loo ilaalinaya xataa hadday gaalo kale kusoo duusho waa inay muslimiintu difaacaan so inay wadankii iyo dawladdii iyo ay intifaacsan yihiin wax ku bixiyaan ma jizyada masaalixdeeda masaalix fara badan baa ku jirta meesha muslimka zake laga qaadayo oo uu jihaadka aadayo oo xoolihiisa iyo naftiisaba loo baahan yahay kan gaalkaee ku hoos nool dawladda muslimka isaga zakena lagama qaado canshuurna lagama qaado jihaadna ma aado difaacna ma aado jizyada marka masaalix fara badan baa ku jirta yacni bihawaanin buu yidhi oo jizyada nooc ihaana-ana waa ku jirta xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saahiruun waxaa lagu tusayaa ruuxii xaqa ilaahay ka tago tawxiidka ah oo shirki ka doorta inuu dulaysan yahay adduunkana ku dulaysan yahay aakhirana cadab ilahay tagaya subxana watacala hadday kaa diidaan buu nabigu yuri sal lla alay wasalam oo ay markaasi diidaan inay jizye bixiyaan fastacin billahi waqaatilhum markaa ilahay intaad kaashato markaa la dagaalan sidaas way macnaha xadiidku waa xadiis dheer laakiin maxalushaahidka maa ka soo qaadan ayib haddii la og yahay inay dacwadu gaadhay oo diintu gaadhay oo markaa la ogsoon yahay inay tawxiidka maqleen oo risaalada maqleen oo si saxa wax ku gaadheen marka waxay culimmadu qabaan inayna sharti ahayn in tawxiidka lagu bilaabo loogu yeero islaamnimada in lagu yeero markaa laazim ah leanna horay bay u gaadhay waxaana laga qaadanayaa xadiis waxaa sugan nabigu sal ly slam goobaha qaarkood gaaladuu la dagaalamayey inuu si kada u weera si lama filaan iyagoon ku talagashanayn inuu nabigu weeraray salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka kaas axaadiistaas ayaa laga qaadanaya haddii laisleeyahay wax ma gaadhinna islaamka loo bandhigaya inta aan lala dagaalamin macna saas wey yabqa baaqi buu ahaanaya aljihaadu jihaadkii ilaa qiyaami qiyaamatin qiyaamada istaagiddeeda ilaa laga gaadhayo qiyaamada istaagiddeeda ilaa laga gaadhayo wuxuu ka wadaa ilaa qurbi qiyaami qiyaamatin qiyaamada istaagiddeeda soo dhow markay soo dhowaato leanna mu'miniin gaadhaya ma jiro qiyaamada istaaggeeda qiyaamada mu'miniinta ku duldhici mayso waxay ku duldhacaysaa dad aan laa ilaaha ila allahu aqoonin allah allahna aan aqoonin gaalo sida dameeraha isu fuulaya ayay qiyaamadu ku duldhacaysaa ama dadka ahluliimaanka markay qiyaamadu soo dhowdahay baa iyaga nafta laga qaadaya wax ahluliimaana qiyaamada ku duldhici mayso wuxuu yidhi ajiis bannee lihidaanin ay muhaadana heshiis iyo xabad joojin gaalada lala gala bannee lixaajatin baahi darteed quswa oo macnaha waxa weeyaan aada u dheer baahi dheer oo aada u adag darteed u bannee nadcu waanu yeedhaynaa buuhi afduqaata kuwa xadgudbay almushrikiina ee mushrikiinta jamiicahum dhammaantood liddiini diintaan ugu yeedhaynaa marka hore aw dafci ljiza ama jizyooyinka bixintoodaan ugu yeedhaynaa bihawaanin maca hawaanin dullinimo lala qabo iyagoo dullaysan weliba ay jizyada bixiyaan in lam yujiibuu hadday ajiibi waayaan oy islaamkiina diidaan jizyadiina diidaan falqitaalu dagaalkiibaa jawaabunaa jawaabtana ah xataa yuxakama ilaa la xukumo oo loo garsoor tago oo laga dhigto dastuur laga dhigto manhaju lqur'aani qur'aanka dariiqadiis ilaa qur'aanka iyo sunnadu ay noqdaan dastuurka iyo manhajka nolosha maamula hada bilahi tawfiiq wsal llahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala ali sabi wslm